Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valahu ve ba'du. Waxaa weeye suuratu raxmaan ayaan ku jiraa iyo nicmooyinkii ilaahay ahlu jannada uu u nicmeeyey fiihinna labadaa jannood labadaa janno dhexdeeda waxaa ku sugan khayraatun gabdha khayraad khayr badan baa ku sugan oo xuural ciina xisaanun oo qurux badan fa biayi aalaa'i rabbikumaa insigi iyo jinnigiiyow rabbigiina nicmooyinkiisa teebaad tukadibaani aad beenin kartaan xuurun kuwa cadcad weeye maqsuuraatun oo gaabiyey indhahooda fil khiyaami waxaa weeye teendhayin ayay joogaan oo dahab iyo saasoo kale ah ee fa biayi aalaa'i rabbikumaa insigiiyo jinnigiyow nicmooyinka rabbigiina teebaad tukadibaani aad beeninaysaan lam yadmithunna ma uusan bikaala jabinin kuwaasi insun bini aadam qablahum waxaa weye raggooda hortooda walaa jaannun jinni fa biayi aalaa'i rabbikumaa insigiiyo jinnigiyow rabbigiina nicmooyinkiisa teebaad tukadibaani aad beeninaysaan muttaki'iina way ku tiirsan yihiin calaa rafrafin waxaa weeye busto khudrin oo cagaaran iyo wa cabqariyin iyo waxaa weeye mid cabqari waxa uu waxyaabaha quruxda badan bay cabqari dhahaanoo macnaha jinni wuxuu sameeyey oo kale wuxuu jinni sameeyey ma ayna araga laakiin iyaga ictiqaadkoodii unbaa loo raacay muttaki'iina calaa rafrafin mustanidiina calaa wasaa'ida waxaa leeyahy barkimo khudrin oo cagaaran oo min wasaa'idi aljannati jannada barkimaheeda ah iyo wa cabqariyin xisaan iyo waxaa weeyaan musakhrafa muxallaatan bianwaaci suwari waziina qaala wuxuu yidhi wa nisbatun ilaa cabqar qaryatun binaaxiyati alyaman baa la yidhaahdaa yunsaju fiiha busutun waxaa lagu sameeyaa gogol manquushatun oo la sharxay balaqat innihaayata fi lxusni aadna u qurux badan faqaraba allaahu lanaa ilaahay baa noo soo dhameeyey noo soo dhoweeyey fursha aljannatayni labada janno waxa lagu goglayo bitilka albusati almanquushati ayaa lagu shabahay muttaki'iina way ku dangiigsanayaan calaa rafrafin waxaa weeyaan barkimo khudrin oo cagaaran iyo wa cabqariyin qaryadaa cabqari lahay mid loo nisbeeyey xisaanin oo qurux badan ee fa biayi aalaa'i rabbikumaa insigii iyo jinnigiiow rabbigiinna nicmooyinkas teebaad tukadibaani aad beeninaysaan tabaaraka smu rabbika rabbigaaga magiciisa ayaa tabaaraka wuu khayrkiisaa batay ismu rabbika rabbigaaga magiciisa diljalaali weynanka u saaxiibka ahaa iyo walikraami karaamada u saaxiibka ahaa halkaana waxaa ku dhammaaday suuratu araxmaan bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lwaaqica waaqica suuratu lwaaqica makiyatun makay ku soo degtay iyadana wa aayaatuhaa sittun wa tiscuuna aaya waa lix iyo sagaashan aayadood maadaama ay maka ku soo degtay sidii aanu ku niqiinabay tashmalu haadihi suura axwaala alqiyaamati axwaala yowma alqiyaama iyo wamaa yakuunu beyna yaday saaca saacadda wixii ka horeeyo ahwaal iyo dadkii oo qaybsamayo saddex daa'ifo asxaabuulyamiin iyo asxaabushimaal iyo assaabiquun aayaddu waxay ka hadashay qolada ugu horayso iyo meesha ay ku dambayn doonaan iyo wuxuu ilaahay u diyaariyey oo min aljazaa'i alcaadili yowma addiin kamaa qaamat iddalaa'ilu calaa wujuudi illaahi wa waxdaaniyati ayay ka hadlaysaa suuraddu waxay marka ku dheeraatay kuwaasay ka hadashay wa khatamad bidikri dawaa'ifi athalaatha saddexdii koox wahum ahlu sacaada wa ahlu shaqaawati iyo wasaabiquuna ila alkhayraati min ahli naciim mid walba caaqibadiisa ayay caddaysay fadli baa aayaddan suuraddan loo sheegay kuwii hore lama soo sheegi jirin fadluhaa waxaa ka mid a can ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay inuu yidhi man qara'a qofkii aqriyo suurata alwaaqica fii kulli leylatin habeen kasto lam tusibhu faaqatan waxaa weeye faqri abadan weligiina ma taabto akhrajahu alxaafid abuu yacla wabnu casaakir ayaa weriyey waxaa weeyaan wa akhraja alxaafid ibnu casaakir fii tarjimati cabdulaahi ibni mascuud suuradda weliba fadligeedii baan ku jirnaaye ninka la yidhaahdo alxaafid ibnu casaakir wuxuu wariyey cabdulaahi ibni mascuud saxaabigaa weyn bisanadihi can abi dabyata qaala wuxuu yihi marida cabdulaahi waxaa wuu jiray maradahu aladii tuwafiya fiihi midkii uu dhintay buu ku yuu jiraday facaadahu cuhmaan ibni cafaan cuhmaan ibnu cafaan baa booqdo faqaala wuxuu yihi maa tashtakii maxaad ka sheeganaysaa qaala wuxuu yihi dunuubii aniga dunuubtaydaan ka sheekana yaan ka sheeganayaa tawaaduca waxaa weeye salafu saalix iyo asxaabti saasay ahaayeen qaala wuxuu yidhi famaa tashtahii maxaad ku rayn lahayd maxaad ishtihaynaysaa qaala wuxuu yidhi raxmata rabbii rabbigayga naxariista qaala wuxuu yidhi alaa aamuru laka bitabiib miyaana takhtar kuugu yeedhaynin qaala wuxuu yidhi altabiibu tabiibkiibaa amradanii ijiriyey alluu u jeedaa qaala wuxuu yidhi alaa aamuru laka bicataa'in xoolo inaan ku siiyo miyaanan miyaan ku siinaynin kuu faraynin qaala wuxuu yidhi laa xaajata lii fiihi waxba kuma falayo qaala wuxuu yidhi cusmaan yakuunu libanaatika min bacdiga gabdhahagaa ku intifaacay qaala wuxuu yidhi atakhshaa miyaad ka baqi calaa banaati alfaqra innii amartu waxaan faray banaatii gabdhahayga an yaqra'na inay aqriyaan kulla leylatin suuratu alwaaqica wa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqloo yaquulu odhanayo man qara'a suurata alwaaqica kulla leylatin lam tusibu faaqatan abadaa fa kaana abuu dabyata wuxuu ahaa laa yadacuhaa inuusan iska daynaynin buu ahaa marka suuraddii baanu bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa allihii alraxmaani ee naxariista caam naxariistay allihii alraxiimi ee naxariista guud naxariista khaaska ah magaciisaan kitaabka ku bilaabi idaa waqacat alwaaqicatu idaa waqacat haddii ay dhacdo alwaaqicatu tii dhacaysay dhacdaa layidhaha way dhici weeye laysa uma sugnaanin liwaqcatihaa inay dhacaysana kaadibatun mid beeninayso waxaa yeelay indhahaaba lagu hayaa maxaa la beenin hadda marka bannaanka la joogo yaa la beenin laakiin markii indhaha la saaro laysa liwaqcatihaa kaadiba ay laa yakuunu cinda wuquucihaa nafsun kaadiba tukadibu bimuqiicahaa ka xaali lmukadibiina alyowm sida hadda bannaanka marka la joogo adduunyada ayaa lianna kula nafsin tu'minu xiinaidin liannahaa tara alcadaaba cayaanan ka qowlihi tacaala falamaa ra'ow ba'sana qaaluu aamanaa billaahi waxdahu wakafarna say u yidhaahdeen weeyaan idaa waqacat alwaaqicatu dhacdadii hadday dhacdo laysa uma sugnaan liwaqcatihaa beeninteeda kaadibatun khaafidatun tii hoos u dhigaysa weeye raaficatun tii kor yeelaysa weeye ilaahay taasuu noo sheegay waxaa weeyaan dad badan oo isqaadqaadayo ayay dhulka geynaysaa waakanaa hiya khaafidatun liaqwaamin raaficatun liaakhariin takhfidu acdaa'a allaahi ilaahay colkiisay fi nnaari bay naarta geyni wa tarfacu wliyaa'a allaahi fi ljannati qaala alxasan ibnuxasan albisri wuxuu yidhi waxay takhfidu aqwaaman ila aljaxiimi qaar bay jaxiimada ku ridaysaa wa in kaanuu fi dunyaa acaza kuwii casiis ahoo madax ahoo maalqabeen ha ahaado wa tarfacu aakhariina ilaa aclaa ciliyiinay u qaadaysaa wa in kaanuu fi dunyaa wudacaa'a kuwa tabaryar haba ahaadeene tuma bayana tacaala yakuunu daalika faqaala wuxuu yidhi idaa rujat alardu dhulkii haddii la gilgilo rajan zulzilad zilzaalan caniifan si adag haddii loo gilgilo oo darabad idiraaban shadiidan ay isbaraanbarto oo wax walba oo muxuu ay sarreeyey uu soo dhaco dhulka u soo dhaco waxaa weeye turaju kamaa turaju sabiyu fi lmahdi waxaa loo waxaa loo waxaa loo jejabinayaa sida ilmaha yar dherabta loogu ruxruxo oo wabusat la firdhiyo aljibaalu bastan waxaa weeye la kala googooya wabusat iljibaalu buurihiina waxaa weeye la kala googooya basan googooyna ee futita taftiitan waxaa weeye la jarjaro saarad ka daqiiqil mabsuus ay noqoto wahuwa almabluulu waa kan la qooyey eh oo fa kaanad waxay noqotay markaa habaa'an waxaa weeye habaa mumbathan oo la firdhiya fasaarad gubaaran mutafariqan waxay noqotay boodh oo kala tegay oo mutataayiran fi lhawaa'i hawada ku duulayo kaladii yuraa kan la arko weeye fii shucaaci shamsi qoraxda markay dariishada ka soo gasho oy sidaa u wareegaysa waxa yaryare cadcadee dhex ordayo yaa habaa'an la yidhahdaa mumbathan oo la firdhiyey walmumbathna almutafariqu kan kala tagsan weeye siduu ilaahay u yidhi watakuunu aljibaalu kalcihni manfuush wa qowluhu tacaala wasuyirat iljibaalu fakaanat saraabaa wa kuntum waxaad ahaateen aswaajan halaaa saddex nooc baad ayuhannaasu asnaafan wa firqan halaaa ahlulyamiini wa ahlu shimaali wa ahlu sabqi fa ama asaabiquuna fahum ahlu darajaati alculaa fi ljanna wa ama asxaabu اlyamiini fahum saa'iru ahli اljanna wa asxaabu الshimaali fahum ahlu الnaar wa hadihi maraatibu الnaasi fi اlaakhira qaala maymuun bni mahraan ihnaani fi اljanna wa waaxidu fi اnnaari huma fasalahum tacaala ilaahay wuu kala dhigdhigayo wuxuu yidhi faasxaabu اlmaymanati midigta asxaabteeda maa maxay yihiin asxaabu اlmaymanati midigta asxaabteeda waa istifhaamo litafkiimi baa layidhaha ayu shayin asxaabu lmaymanati man hum wamaa hiya xaaluhum wa sifatuhum bal ha la sheego inahum aladiina yu'tuuna saxaa'ifahum fii yamiinihim waxaa weeye midigtaa laga siinayaa wa asxaabu almash'amati bidixda waxaa weeye wa asxaabu almash'amati bidixda asxaabteeda maa asxaabu lmash'amati bidixda asxaabteeda maxay tahay hal tadrii man hum wma hiya xaaluhum wa sifatuhum inahum aladiina yu'tuuna saxaa'ifahum yaa bishimaalihim ayaa laga siinayaa marka watakriiru fi ma asxaabu اlyamiini wa fi ma asxaabu mash'ama litafkiimi waاtacjiibi weye waa ka qowlihi tacaala alxaaqah malxaaqah oo kale weye alxaaqa tii xaqa ahayd maa maxay tahay alxaaqatu tan xaqa ah waxaa lami alqaarica tii kawinaysay maa maxay tahay alqaaricatu tii kawinaysay maxay tahay markii kuwaasaa loo sheegay waan arki doonaa waa la fidfidin doonaaye waasaabiquuna kuwa hormaray assaabiquuna way hormareen waa in lagu soo celiyo ma ogiye waxa ilaahay agtiisa u yaallo iyo darajada ay leeyihiin lamaba tilmaami karaa layidhi assaabiquuna assaabiquuna haadaa huwa sinfu thaalith min alaswaaji athalaata saddex saddexdii nooc ey waasaabiquuna ila alkhayraati waalxasanaat hum asaabiquuna kuwa u hormaray weeye ila annaciimi waaljannaati huma ahnaa calayhim biqowlihi ulaa'ika saabiquunta ulaa'ika almuqarabuuna kuwii la soo dhoweeyo ilaahay deriskiisa la keenay weeye fii dilli carshihi wa daari karaamatihi fi jannaati naciimi waxyaabaha laisugu nicmeeyo beerihiisa ayay ku nicmaysanayaan kuwaasi marka ilaahay subxaana wa tacaala fii jannaati alkhuldi yantanacamuuna fiihaa khaasin wuxuu yidhi fain qulta limaa akhara dikra asaabiqiina wa kaanuu awlaa biاtaqdiimi calaa asxaabi اlyamiin qultu fiihi latiifat wadalika ana allaha dakara fii wali أول الsورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفا لعباده فإما محسن فيزداد رغبة في الثواب وإما مسيء فيرجع عن إساءته خوفا من العقاب فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر liyajiduu wayajtahiduu tullatun waa koox weeye oo min alawaliina asaabiqiinta la sheegayo asaabiquuna almuqarabuuna jamaacatun kahiiratun oo min alumami asaabiqati ummadii hore ah iyo wa qaliilun in yar oo min alaakhira wahum qaliilun min hadihi alumma qaala alqurtubiyu wuxuu yidhi wasummuu qaliilan bilidaafati ilaa man kaana qablahum dadkii iyaga ka horaya haddii loo fiiri way lianna alambiyaaa almutaqadimiina kaanuu kahratan way badnaayeen fakahura asaabiquuna ila aliimaani minhum fazaaduu calaa cadadi man sabaqa ila atasdiiqi min ummatinaa way ka bateen qaala alxasan wuxuu yidhi saabiquu mal madaa akhara min saabiqiina uma talaa wa qiila waxaa idhi ina almuraada biqowlihi waasaabiquuna asaabiquuna awalu hadihi alummata walaakhiruuna almutaakhiruuna min hadihi alumma fayakuunu wuxuu ahaanayaa kila alfariiqayni min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam calaa sururin sariiray ku sugan yihiin mawduunatin oo muxuahay la sameeyey biqudbaani dahabi dahabka muxuu ahaayey duntiisa lagu sameeyey murasacatin biduri walyaaquud waxaa mawduunatin ay marmuulatin bidahabi ayaa lagu sameeyey muttaki'iina way ku dangiigsanayaan calayhaa korkeeda wayna ku seexanayaan sariirahaas mutaqaabiliina way iska soo horjeedaanoo wejiga isqaabilinoo waxaa weeyaan way sheekaysanoo way isjecel yihiinoo way isu qosliyoo ma aha dadkii adduunka sii kala wada wejiga kala jeedinaya wujuuhu bacdihim ilaa bacdi laysa axadun waraa'a axad wa haadaa adkhala fi suruuri wa akmala fii adabi iljuluus sidaasaa farax badan xagga fadhigana edebtiisa saasaa u qurux badan yatuufu calayhim waxaa wareegaya wildaanun caruur mukhalladuuna oo la waariyey oo iyaga khidmadooda lilkhidmati atfaalun fii nadaarati siba laa yamuutuuna walaa yahramuuna aan weynaanaynin kuwaasay leeyihiin wusifuu bilkhuldi wain kaanuu kula man fi ljannati mukhalladan liyadulla calaa annahum yabquuna daa'iman fi sinni alwildaan laa yataxawaluuna walaa yakburuuna kamaa wasafahum jala wacalaa biakwaabin koobab bay la wareegayaan biaqdaaxin koobab kabiiratin mustadiiratin oo laa curaa lahaa dheg aan lahayn iyo wa abaariiqa ibriiq ayay la wareegayaan iyo wa ka'sin galaas oo min maciinin waxaa weeye khamra ah wa ka'sin min khamrin laddatin jaariyatin min alcuyuuni laga soo daray qaala ibnu cabbaas wuxuu yihi lam tucsar ka khamri dunyaa waxaa weye lama soo miirin bal hiya min cuyuunin saarixa ila iska socda ayaa laga soo duray yaa laga soo dhuray laa yusaddacuuna canhaa madaxa kuma xanuujinayso walaa yunsifuuna mana ku saqraamayaano caqligooda kama gororinayso iyo wa faakihatin faakiha ayaa u sugnaaday wax lagu macaansado oo mimaa yatakhayaruuna waxay iyagu doonayaan iyo wa laxmi tayrin waxaa weeye shimbir hilibkeeda mimaa yuxibuuna wayashtahuuna qaala ibnu cabbaas wuxuu yihi yakhturu calaa qalbi axadihim laxmu tayri fayatiiru xataa yaqaca bayna yadayhi calaa mashtahaa maqliyan ow mashwiyan wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa nabiga xadiidkiisa innaa annagu lananduru waan fiirinaynaa ila atayri fi ljannati fanashtahiihi markaan ishtihaynaynaa fayakhiru bayna yadayka mashwiyan isaga oo la solay ayuu kuu soo dhacayaa taas ayaa muxuaha ku jirtay iyo waxuurun gabdha cadcad ciinun oo indho waaweyn oo ka amhaali lu'li'u jawharti oo kale ah almaknuuni ee la qariyey sadafkeeda lagu qariyey walahum maca daalika naciimi nisaa'un min alxuurin ciin alwaasicaati alcuyuun fii gaayati aljamaal aad iyo aad iyo walbahaa'i iftiin kaannahuna lu'lu fi alsafaa'i waalnaqaa'i waxaad mooddaa jawhar baad mooddaa ayna gacmo taabanin sidaasaa lagu shabahay caddaanta waxaa weye abcada can taqyiiri xusnihi xiina sa'alat ummu salama rasuula allahi sala allahu caley wasalam can haada atashbiihi qaala wuxuu yidhi safaa'uhunna waxaa weeye caddaantooda iyo saafinmadooda ka safaa'i duri jawharta oo kale weeye fi lasdaafi oo weelkeeda ku jirta aladii lam tamusahu alaydi ayna taabanin jazaa'an abaalmarin weeye intaasoo dhan bimaa shay baa lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen waxaa yacmaluuna inay camal falaan laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannadaa dhexdeeda laqwan hadal aan macno lahayn walaa ta'hiiman iyo dembi ama isku dembi xugmin oo waxaa weeye hadalkaagu waxba kama jiro laa yasmacuuna baatilan walaa kadiban war been baad sheegaya hadalkaaga waa baatil iyo dadka adduunyada sida lagu yaqaano markii meel la wada fao been baad sheegayo waxaasoo dhan ma jiraan laa yasmacuuna fiiha laqwan walaa ta'hiiman ilaa qiilan odhaah moogiye salaaman salaaman oo la isa salaamayo ilaa qowla bacdihim libacdin salaaman salaaman kani kanuu salaami markaase wayufshuuna asalaama fii baa baynahum way isa salaamayaan waxaa weeye malaa'igtii baa salaami ilaa salaaman salaaman wa asxaabu lyamiini maa asxaabu lyamiin alsaabiquuna alawaluuna waan ka soo baxnaye waxaa wa asxaabu lyamiini midigta asxaabteeda maa asxaabu lyamiini midigta asxaabteeda maxay tahay fii sidrin gob bay ku sugan yihiin makhduudin oon qodax lahayn gobka oo waxaa weeye waa midka nabaqa iyo gobka la yidhaahdo waa udgoon yahay kan jannada haddii ma aha kan adduunyadoo kale ma ahee waxay fii sidrin makhduudin ay taxta ashjaari nabaq aladii qutica showkahu qaala almufasir wuxuu yidhi wasidru waxaa weeye gobka shajaru nabaqi waxaa weeye nabaqa oo gobka geedkiisa weeye waalmakhduudu aladii khudda ay qutica showkuhu wa fi lxadiidi xadiid waxaa ku sugnaa ana acraabiyan nin reebaadiya ayaa jaa'a yimid ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay uu yimid oo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina allaha tacaala dakara fi ljannati shajaratan geed buu ku sheegay tu'dii saaxibahaa dhibayso faqaala wuxuu yidhi wamaa hiya geedka oo saaxiibkeed dhibayso oo ilaahay uu jannada ku sheegay maxay tahay qaala wuxuu yidhi assidru fa ina lahu shawkan qodax buu leeyahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi alaysa allaahu yaquulu sooma odhan acraabiyow reebaadiyow fii sidrin makhduud ay khadada allaahu shawkahu ilaahay baa qodaxdii ka gooyey fa jacala makaana kulli shawkatin hamaratan buu yeelay wa ina atamarata min tamarihi tafataqu way kala dilaacaysaa can ithnayni wa sabciina lownan min alطacaami maa fiiha lownun yushbihu alaakhara mid mid shabahana uuna jirin mid mid u ego shabahana uuna jirin iyo wa dalxin muus manduudin oo laisku durraseeyey huwa shajarulmoos weeye wa macnaa manduudin mutaraakimin oo isfuulfuulay qad nudida bilxamli min asfalihi ilaa aclaahu waa la yaqaanaa gacanta mooska say u baxdo iyo wa dillin hoos mamduudin oo daa'im oo fidsan oo sida intayna qoraxda soo bixin salaada subax ka bacdi ayna qoraxda soo bixin hooska sidaasoo kale weeye wa dillin daa'im mamduudin daa'im baaqin laa yazuulu walaa tansakhuhu shamsu qorax baabi'ina male lianna aljannata dillun kulluhaa waa hoos laa shamsa fiihaa laa yarowna ma arkayaan fiihaa jannada dhexdeeda shamsan qorax ma arkayaan walaa zamhariiran qabowna ma arkayaan qabow oo zamhariirana oo naarta zamhariirka waa midda qabowga barafka dadka loogu dhimanayo wa filxadiidi waxaa ku sugnaa ina fi ljannati shajaratan geed baa ku sugan yasiiru raakibu midka raakibka oo saaran uu fii dillihaa hooskeeda wuxuu soconayaa mi'ata caamin boqol sano oo laa yaqtacuhaa uusan goynayninoo tallaabaynin waqra'uu aqriya in shi'tum haddaad doontaan wa dillin mamduud waxaa weye dilli hoos oo daa'ima weeyaa ukulahaa daa'iman wa dilluhaa ilaahay baa yidhi iyo wa maa'in biyo maskuubin oo la shubay oo waxaa weeye wa maa'in jaarin daa'imin laa yanqaticu aan weligii kala joogsanaynin waxaa weeyaan kaanat alcarabu waxay asxaabu baadiya waalanhaaru fii bilaadihim casiizatun maba joogaan laa yasiluuna ila almaa'i ilaa biddalwi waalrashaa'i fawuciduu biاljannati biasbaabi الnuzhati wahiya alashjaaru wa dilaalihaa waalmiyaahu waalanhaaru wa jarayaanihaa baa loogu sheegay iyo wa faakihatin wax lagu faakihaysto kahiiratin oo badan oo laa maqtuucatin aan la goynaynin walaa mamnuucatin aan nin cidnana loo diidaynin wa faakihatin kahiiratin mutanawica laysat bilqaliilati alcasiizati ma aha tuyar ma aha kamaa kaanat fii bilaadihim laa tanqaticu ma go-ayso kamaa yanqaticu himaara addunyaa fi shitaa'i walaysat mamnuucatan an ahad qofna looma diidayo qaala bnu cabbaas wuxuu idhi laa tanqaticu ma go-aysa idaa juniyad haddii la gooyo walaa tamtanicu min axadin idaa araada akhdahaa wa fi lxadiidi xadiidka nabiga waxaa ku sugnayd maa quticad lama goynin tamaratun oo min thimaari aljanna ilaa caada makaanaha ukhraa mid kale ayaa soo baxaysa iyo wa furushin gogol marfuucatin oo la kor yeelay caaliyatin watii'atin oo gogol fiicana naacimatin wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa irtifaacuhaa xagga kore maa kamaa bayna asamaa'i waalardi weeye wa masiirata maa baynahumaana waxaa weeye khamsu mi'ati caamin walaa tastabcid haadaa min xaysu alcuruuji waalnusuuli faalcaalamu caalamun aakhara fowqa tawri caqlinaa kaan inagu garanayna ma aha tankhafidu lilmu'mini hoos bay ugu imaani waidaa araada aljuluusa calayhaa huma tartaficu bihi wallaahu calaa kulli shayin qadiir innaa annagu ansha'naahunna waxaa weeye waan unugnay inshaa'an unug baan unugnay ee khalaqnaa waan abuurnay nisaa'a aljannati khalqan jadiidan waabdacnaahunna ibdaacan cajiiban qaala fi tafsiir wuxuu yidhi waxaa weeye inshaa'u nisaa'i ana allaha tacaala yakhluquhunna wuu abuurayaa khalqan jadiidan fi ljannati jannada dhexdeeda yuu khalqan jadiidan buu ilaahay abuurayaa aakhara oo kale oo fii gaayati alxusni quruxdeeda laga yaabay bikhilaafi dunyaa falcajuusu habartii weyneed tarjicu shaabatan gabarh yar bay noqoni walqabiixatu tii foosha xudnayna tarjicu jamiilatan mid qurux badan bay noqon qaala bnu cabaas wuxuu uhi yacnii alaadamiyaatu alcajaa'isa shumad oo foosha xun khalaqahunna allaahu ilaahay baa abuuray bacda alkibari waalharami khalqan aakhara mid kale ayuu abuuri doonaa fajacalnaahunna waxaana ka yeelay abkaaran kuwa bikra ah waxaa weeyaan abkaaran kuwa bikra ah oo raggoodii waxaa weeye fajacalnaahunna cadaaraa kulamaa aataahunna aswaajuhunna wajaduuhunna abkaaran bay helayaan curuban oo waxaa weeye mutaxabiba ninkeedana jecel oo caashiqda oo ninkeeda aad iyo aad isu jeclaysiiso atraaban oo isku facho mustawiyaatin fi sinni maca aswaajihinna fii sinni abnaa'i halaatin wa halaatiina ayay la egyihiin can ummi salamata waxaa laga weriya radia allaahu canha qaalat inay tidhi sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay baan weydiiyey can qowlihi tacaala inaa ansha'naahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaba faqaala wuxuu uhi yaa ummi salama hunna lawaatii qubidna fi dunyaa cajaa'is iyaga oo waaweyn shumatan shumadka waxaa weeye qofka uu isku dhex darmo waxaa weeye ciradiisa iyo timaha kale rumusan jacalahunna allaahu ilaahay buu bacda alkibari atraaban kuwa isla egbi waxaa weeye calaa miilaadin waaxid fi listiwaa'i haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha jooga darsigii